بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله باب من افاض على راسه ثلاثا wuxuu baabu yahay man afaada calaa ra'sihi qofka madaxiisa ku shuba biyo alaaan saddex jeer xadaanaa abu nucaym alfadl bnu dukayn qaala xadaanaa zuhayr zuhayr ibnu mucaawiya can abi isxaaq aلsabiici qaala xadaanii sulaymaan ibnu surad qaala xadaanii jubayr ibnu muطcim radia allahu canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam amaa ana amaa anigu fa ufiidu calaa ra'sii madaxayga waxaan ku shubayaa alaaan saddex jeer wa ashaara biyadayhi wuxuuna ishaaray labadiisa gacmood kiltayhimaa labadoodaba yacni madaxiisa inuu la marinaya ayuu ku ishaaray qaala xadaanaa muxamed ibnu bashaar qaala xadaanaa gundar qaala xadaanaa shucba gundar magacii adiga cabdullaahi miyaa magacaaga haya cabdullaahi maxamed ibnu jacfar axsanta gundar waa maxamed ibnu jacfar qaala xadaanaa shucba can miqwal ibni raashid ninkan fii saxiix اlbukhaari halkan xadiiduu ku leeyahay miqwal ibni raashid mowdican keliyaad ku arkaysaa fii saxiix اlbukhaari xaafid ibn xajar wuxuu yidhi walaysa lahu fi lbukhaariyi siwa hada alxadiid bukhaari kuma lahan siwa hada alxadiid xadiidkan wax ka soo haray kuma lahan can muxamed bni caliy can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi kana nabiyu sala allahu alayhi wasalam yufriqu calaa ra'sihi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu biyaha ku shubaya madaxiisa alaaan saddex jeer qaala xadaanaa abu nucaym saddexdu waa sunna yani saddex jeer ayuu nebigu calayh isalaatu wasalaam madaxiisa biyo ku shubay saddexdu waa sunna laakiin waajibku waxa waaye iisaalu lmaa'i ilaa jamiici اlbadan in biyaha la gaarhsiiyo jidhka dhammaantii jidhka dhammaantii biyaha hadday ku gaaraan walow maratan waaxida waajibka waa kaa dhacaya xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa macmar ibnu yaxya ibni saam qaala xadaanii abu jacfar qaala qaala lii jaabir bni cabdillaah yaa waaye abu jacfar cali shariif axsanta moxamed ibni caliy bni xusein ibni caliy bni abi aalib laqabuhu laqabkiisa adiga yak cimaamada gaduuda madaxu saaranta adiga albaqir axsanta magacii laqobkiisa ale albaqir maxamedin albaqir maxamedin albaqir haddaad maqasho waa maxamed ibni caliy ibni xusein ibni caliy ibni abi aalib kunyadiisa waa abu jacfar qaala wuxuu yidhi qaala lii jaabir ibni cabdillaah jaabir ibni cabdillaahi baa wuxuu igu yidhi wa aataanii ibnu cammika ina adeerka ayaa ii yimid ina adeerkiisa wuxuu ula jeedaa muxamed wuxuu ula jeeda alxasan ibnu muxamed markuu leeyahy ibnu camika baa iyimi tajawusaa ku jira in adeerkiina mehe waa adeerkiis waay yucaridu wuxuu sarbeebayaa bilxasan ibni muxamed ibn alxanafiya xasan ibni muxamed ibn xanafiya ayuu sarbeebayaa yucaridu waa sarbeeb yacni wuxuu sarbeebayaa markuu leeyahay ibnu camika baa ii yimid wuxuu sarbeebayaa alxasan ibni muxamed ibn alxanafiya xasan ibnu muxamed waa xasan ibnu muxamed ibni caliy ibni abi aalib waayahay abu jacfar muxamed ibni caliy iyo alxasan ibnu muxamed maxay isku yihiin waa wiilii adeerkii waa wiilii adeerkii muxamed ibn alxanafiya waa muxamed ibni cali ibni abi aalib abu jacfarna waa muxamed ibni cali caligaas yaa dhalay ibnu xusein xusein iyo maxamed alxanafiya waa walaalo waa ibna caliyin marka moxamed ibni cali waxaa loo yahay adeer markuu jaabiru leeyahay ataanii ibnu camika in adeerkaabaa i yimid waxay dhahaan culumu tajawusa ku jira waa adeerkiisii aan adeerkii maaha ibn alxanafiya waxaa nisba ilaa ummihi hooyadiisa la yidhahdo xanafiya oo ilaa waa moxamed ibn cali ibn moxamed ibn cali ibn abi aalib qaala wuxuu yidhi kayfa alghuslu min aljanaaba cali bn abi aalib radia allahu can moxamed ibn xanafiya hooyadii wuxuu guursaday bacda mowti faatima radia allahu canha faatima binti rasuuli illaah sala allahu calayh wasalam markay ka geeriyootay cali bn abi aalib ayuu wuxuu guursaday maxamed ibni cali iyo hooyadii alxanafiya maxamed ibni cali hooyadiisaa loo nisbeeyey oo waxaa la yidhaha maxamed ibni xanafiya waa nisba ilaa ummihi asiga iyo xasan iyo xuseen isku hooyo miya markaa kala hooyo waay xasan iyo xuseen hooyadood waa faatima bintu rasuulillaah sala allahu calayh wasalam ninkan hooyadiina waa naagta uu gadaal ka guursaday cali bn abi aalib radia allahu canh qaala wuxuu yidhi kayfa alguslu min aljanaaba sidee noqonaysaa janaabada in laga qubaysto kayfiyadee janaabada looga qubaysanaya faqultu waxaan idhi jaabiraa ka warramaya asiga iyo xasan ibnu maxamed wixii dhex maray faqultu waxaan idhi kaana nabiyu sala allahu alay wasalam ya'hudu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid qaata alaaata akufin saddex jeer ayuu calaacalaha ku qaadanayay biyaha wa yufiiduhaa wuxuuna ku shubaya calaa ra'sihi madaxiisa madaxiisu ku dareerinayay uma yufiidu kadibna wuxuu ku dareerinaya biyaha calaa saa'iri jasadihi jirhkiisa inta soo hartay faqaala lilxasan xasan wuxuu igu yidhi jaabiraa dhahaya xasan wuxuu igu yidhi innii rajulun kaiiru shacr aniga waxaan ahay nin tima badan faqultu waxaan idhi kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalama akara minka shacran nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid kaa tin badan xadiidkan waa soo marnay inuu yidhi waxuu ku filnaa qof kaa tin badan oo kaa khayr badan asoo markaa nabiga ula jeeda calayhi salaatu wasalaam baabu lgusli maratan waaxidatan wuxuu baabu yahay in la qubaysto hal mar xadaanaa muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaanaa cabdulwaaxid waa ibnu ziyaad can اlacmash waa macruuf acmash can saalim bni abiljacd can quraybin can ibni cabaasin radia allahu canhuma qurayb waa mowla bni cabaas qaala wuxuu yidhi qaalat maymuuna maymuuna waxay tidhi wadactu linabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan u dhigay maa-an biyo lilgusli oo qubayska loogu talagalay yacni qubayska darti ayaan biyo ugu dhigay faghasala yadayhi labadiisa gacmood ayuu dhaqay maratayni laba jeer aw alaaan ama saddex jeer uma afraqa calaa shimaalih kadibna gacantiisa bidix ayuu biyihii ku qalloocay oo ku foorariyey faqasala wuxuu dhaqay madaakiirahu madaakiirahu waa jamcu dakar laakiin hadda waxaa loola jeedaa waa dakarka oo xiniyuhu la socdaan macnaa dhammaantooda wada dhaqay waay uma masaxa yadahu kadibna wuxuu ku masaxay gacantiisa bilardi dhulkuu ku masaxay markuu dakarkiisa nadiifiyey oo uu dhaqay gacantii dhulkuu ku masaxay uma madmada kadib waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday waghasala wajhahu wayadayhi wejigiisa iyo labadiisa gacmood ayuu dhaqay uma afaada calaa jasadihi xadiidkaana waa soo marnay ragga qaaraa waxay yidhahdeen ama ardada qaar ka mida waxay u fahmeen weysadu inay ka horeysay dhaqitaanka dakarka oo nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu dakarkiisa dhaqay kadib yani markuu weysaysta kadib inuu dakarka dhaqay waxay yidhahan soo weysadii ma jebin xadiidku sidaa maaha qaslu dakar waa qabla alwuduu waa weysada horteed waay marka hore dakarkiisuu dhaqay waa nadiifiyey kadibuu weyseqaad bilaabay calayhi salaatu wasalaam xadiidkaanna waa ku caddahay halkan uma madmada umadaani goormay timid waa bacda qasli dakar kadib waa luqluqday luqluqashada weysadii bilowgeedii wey wastanshaqa waa sandaarsaday waghasala wajhahu wa yadayhi labadiisa gacmood wejigiisa iyo labadii gacmood ayuu dhaqay uma afaada calaa jasadihi kadibna biyihii wuxuu ku shubay jirhkiisuu ku dareeriyey uma taxawala min makaanihi kadibna meeshiisa ayuu ka wareegsaday faghasala qadamayhi labadiisa cagood ayuu dhaqay meeshuu taagnaabuu wayx yar ka durgay markaasuu labada cagood dhaqay baabu man bada'a bilxilaabi aw iibi cinda alqusl wuxuu baabu yahay man bada'a qofkii bilaaba bilxilaabi doobtaha qofkii ku bilaaba waa weelka caanaha xoolaha lagu liso caanaha looga liso aw iibi ama iibka qofkii ku bilaaba cinda alqusli qubayska agtiisa baabkan shuraaxu saxiix albukhaari iyo kayrkoodba aada uga ishkaal galay baabkan culummadu waa isku khilaafeen ujeeddada bukhaari baabkan ka leeyahay khilaaf fara badan qadiiman wa xadiian saddex dariiqayna kala qaadeen qolo bukhaariyay wahmi dusha uga tuureen oo waxay yidhahdeen bukhaari waa qaldamay baabkan waa ku qaldamay so u cabirana sawaab ma aha markay meelay u qaadaan waayeen khata'a bukhaariya u celsheen qaarna waxay yidhahdeen alxilaab ayay macnihii soo degdegaya macnaan ahayn ku fasireen oo waxay yidhahdeen xilaab halkan wax kalaa loola jeedaa bay yidhahdeen wax tiibka ka mida waaye ee weel caana lagu lisaba maaha wax tiibka iyo waxyaabaha udgoon ka mida ayaa xilaab la yidhaahdaa waxay isku kallifeen macnihii kelimadu lahayd macnaan ahayn inay u raadiyaan walow kaanat hariiba walow macno hariibaba ha noqde in wax u loo jaafjaafo qaarna lafdigan waxay yidhaahdeen riwaayad kalaaba jirto alxilaab bedelkeeda waxaa la yidhi aljulaab oo jiimaa la akhriyay bay yidhahd oo jiimkana la godayo julaab la leeyahay julaabkuna waxay yidhahdeen waa nooc diibka ka mid ah kuwo kale waxay tawjiihiyeen hadalkan bukhaari raximahullah ayadoo xilaabkiina doobtihii lagu fasirayo diibkiina waxyaabaha udgoon lagu fasirayo waxa ishkaalka keenana waxa waaye laba dhinacba way ka sheegeen man bada'a bilxilaab xilaab waxayna wax laguma bilowdo xilaabku waxay yidhahdeen hadduu yahay weelka caanaha lagu soo liso see loogu bilaabanayaa asiga ila wax la isticmaalo la marsado maahane waa weel wax lagu shubto xadiidkan waxaa ku jirta in weel wax lagu shubto uu yahay xadiidku baabka bukhaari ku sheegayo waa ku caddahay in weel wax lagu shubto uu yahay oo nabiga u yeeray buu leeyahay bishayin naxwa alxiyaab dhankaasi ishkaaluu ka noqday dhanka kale waxay yidhaahdeen diib iyo waxyaaba udgoon waxaa la isticmaalaa bacda alqusli ee lama isticmaalo qabla alqusl sidee diib loo marsanayaa kadibna loo qubaysanayaa ayadana waxay yidhahdeen waa ishkaal kale haddana maca daalika diib laguma sheegin fi lxadiid oo xadiidkan diib kuma jiro xaguu bukhaari raximahullah uga daliishanayaa xadiidkan markuu diib sheegay meelahaasoo dhan ishkaalaa ka yimid khulaasada tawjiihaadkan kala duwan ee culimmadu sheegeen xaafid ibnu xajar markuu sheegay khilaafkooda faraha badan wuxuu ku khatimay jamci oo u arka inuu yahay jamciga ugu fiican uguna munaasabsan halkan in lagu jamciyo baabka xadiidkan noo imaan doona iyo baabka hadalkiisu waa dheeraa laakiin waxbaan ka soo khulaasaynaynaa wuxuu yidhi wara'aytu can bacdihim waxaan arkay buu yidhi can bacdihim yacni qaar ka mida shuraaxda walaa axfaduhu اlآan haddana ma xifdisani buu yidhi yani qofkuu yahay ma xifdisani laakiin waxaan arkay oo qaarkood laga soo naqliyey ana almuraada biibi iibka waxaa loola jeedaa fi tarjamati tarjamada waa maxay tarjamada waa baabka waxaa loola jeedaa buu yidhi alishaaratu ila xadiidi caaisha markuu bukhaari iib sheegayo ujeeddadu waxa waaye wuxuu ishaarayaa ilaa xadiidi caaisha xadiid caaisha radia allahu canha annaha kaanat tuayibu nabiya sala allahu calayhi wasalam caaisha radia allahu canha waxay ahayd mid nebiga carfisa oo diib u marisa cinda alixraami markuu ixraamanayo qaala wuxuu yidhi qaalada iyuu ka soo naqlinayaa waa bacdigaas uusan xifdin magaciisu le hadda magaciisa ma xifdisani dabcan waa hilmaamay waalguslu min sunani alixraami in la qubaysto cinda alixraam waa min sunan lixraam ixraamka sunnooyinkiisay ka mid yihiin wa kaana iibu iibkuna wuxuu ahaa buu yidhi xasala mid xasilay oo dhacay cinda alghusli qubayska agtii markay caaisha nebiga diibka u marinayso waa intuusan ixraaman ka hor ixraamka sunnooyinkiisa maxaa ka mid ah in la qubaysto cinda alixraam idan markuu diibka caaisha u marisa kadib ayuu qubaystay nebigu calayhi salaatu wasalaam ixraamka u qubaystay fa ashaara albukhaariyu huna bukhaari wuxuu ishaaray halkan ilaa ana dalika arrinka lam yakun mustamiran ma ahayn arrin daa'ima min caadatihi sala allahu calayhi wasalam caadada nebiga calayhi salaatu wasalaam arrintan mid daa'ima kama ahayn xaggiisa arrinta aan daa'im ahayn waa maxay inuu diib masado kadibna qubaysto caadada nebiga calayhi salatu wasalaam mid daa'ima uma ahayn intahaa buu yidhi bacdigaasi hadalkiisu waa dhammaaday hadalkii xaafid ibni xajar wuxuu yidhaahday fatarjamatu mutaraddidatun bayna alamrayn tarjamada ama baabku waa mid mutaradida laba arrin buu u dhexeeya fadalla xadiidu lbaab xadiidka baabku wuxuu tusiyey calaa mudaawamatihi nebiga calayhi salaatu wasalaam daa'imidiisa cala albadaa'ati bilqusl in qubays lagu bilaabo inuu nebigu daa'imi jiray calayhi salaatu wasalaam wa ama tatayubu bacdahu amaa diib in la marsado qubays kadib fa macruufun waa arrin la yaqaan min sha'nihi sala allahu calayhi wasalam shaniga nebiga alay slat wasalaam agtiisa macruufay ka ahayd markuu qubaysto kadib inuu diib marsado wa ama albadaa'atu bidiib amaa diib in lagu bilaabo qabla algusli qubayska hortii in diib lagu bilaabo fa biliishaarati waa ishaaro la ishaaraya ila alxadiidi aladii dakarnaahu xadiidkii aan sheegnay xadiidkii aan sheegnay waa xadiidkee xadiid caaisha wa hada kani axsanu اlajwibati jawaabaha midka ugu wanaagsan waaye buu yidhi cindii aniga agtayda jawaabtan waa jawaabaha mida ugu fiican markuu bukhaari diib sheegayo xadiid caaisha uu tilmaamaya bukhaari caadadiisa raximah اllah ma ahan kelimad walbou baabka ku sheego in xadiidkiisa uu hoos keenayo hadda ka horna dhowr jeer waa soo marnay mararka qaar wuxuu ishaarayaa xadiian meesha aallin oo aan ku jirin axyaanan wuxuu ishaarayaa xadiian kitaabkiisa ku aallin oo saxiixulbukhaari aan laga helaynin maxaa yeeley xadiidkaasi shardigiisa kama mid ahan shardigu kitaabkan u dejistay ma soo gelayo waana xadiid saxiixa baabku ku ishaarayaa lafdigiisana sheegi maayo marka bukhaari wax walboo baabka ku sheegay ha ka raadinin inaa xadiidka ka helayso caadadii bukhaari ayay ka mid tahay waana waxyaabahu culummada in badanoo ka mid uga duwan yahay wa ama albadaa'atu biibi qabla alghusl wuxuu hada axsanu lajwibati cindii wa alyaquhaa waana midda ugu habboon buu yahy bitasarufaati lbukhaari bukhaari tasarufaadkiisa saan in lagu macneeyo tasarufaadka bukhaari midda ugu habboon way halkan wallaahu aclam hadalkan xaafid ibni xajar uu sheegay raximah ullah meel loo dhaafayo ma laha tawjiiha ugu wanaagsan ee bukhaari baabkiisa lagu tawjiihiya waay markuu sheegaya bilxilaab macnaheedu waa maxay man bada'a bilxilaab xilaabkuu marsanaa miyuu ula jeedaa maya wuxuu ka wadaa qofkii ku bilowda qubays asoo isticmaalaya weelkaas asoo dababta biyo kusoo shubta iyo wixii la mid ah qofkii qubays ku bilowduu baabu yahay awi tiibi ama qofkii tiib ku bilowda cinda algusli laakiin mustamir miyatan maya daa'im ma ahan wuxuuna ishaarayaa xadiidkii caaisha ee xaafid ibni xajar uu sheegay xadaana abu muxamed ibn muhanى qaala xadaana abu caasim annabiil magacii abu caasim annabiil hay cabdi xafiid abdaxaak ibnu makhlad can xandala can اlqaasim qaasim waa qaasim ibni muxamed can caaishaa radi allahu canha qaalat waxay tidhi kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa ida iqhtasala min aljanaabati hadduu janaabada ka qubaysto dacaa wuxuu u yeeri jiray bishayin shay naxwa alxilaab oo doobtahoo kale ah fa akhada bikafihi gacantiis calaa cashiis ayuu ku soo qaadayay fabada'a wuxuuna ka bilaabaya bishiqi ra'sihi alayman yacni dhinaca madaxiisa yani madaxiisa dhanka midig ayuu ku bilaabayay uma alaysar kadibna dhanka bidix faqaala bihimaa calaa wasati ra'sihi faqaala bihimaa macnaa waa facala bihimaa wuxuu ku sameeyey sidaa calaa calaa wasati ra'sihi madaxiisa kala barkiina sidaa buu ku sameeyey macnaa biyihii buu ku shubay w calaa wasati ra'sihi calaa ra'sihi kelima idiin qoran may calaa wasati ra'sihi kelimada wasada waa ku jirtaa xadiidka markay culimmadu sharaxayaan wasta iyo wasat labadaba waa ku sheegeen faqaala bihimaa kelimada qaala bimacnaa aqbalana waa loo isticmaalaa bimacna alficlina waa loo isticmaalaa bimacna alqowl iyo hadal la yidhahdana waa loo isticmaalaa waxayna yidhahdeen culimmadu masaaridaa ku badan in qaala ficil loo isticmaalo oo waxay yidhaahdaan akhada athawba faqaala bihi marada ayuu qaatay faqaala bihi faqaala bihi waxay ula jeedaan falabisa waa labistay ula jeedaan faqaala bihi ay bihidan waa bimacnaa calayhi maradii ayuu labistow xirtay qaalada marka ficil waa loo isticmaalaa marka nebiga calayh isalaatu wasalaam dhanka midiguu dhaqay kadibna dhanka bidix buu dhaqay kadibna madaxa kala barkii ayuu biyaha ku shubay calayhi salaatu wasalaam baabu lmadmadati wاlstinshaqi fi ljanaabati wuxuu baab u yahay luqluqasho iyo sandaaraiyo in la sandaarto fi ljanaabati janaabada dhexdeed markii la qubaysanayo xadaana cumar bni xafs ibni khiyaad قال حدثنا أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم سالم صمر سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال وحيد حدثتنا ميمونة قالت ميمونة وحيت لي سببت للنبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام أي أنقشب غسلا قبيس معنا بيوك قبيس نبي عليه الصلاة والسلام بقى وحن أشربي غسلا قبيس بيو قبيس عن أشربي faafraqa biyamiinihi calaa yasaarih midigtiisa ayuu weelka wuxuu kula foorariyey calaa yasaarihi bidixdiisa faqasalahumaa labadii gacmood ayuu dhaqay uma qasala farjahu kadibna farjigiisa ayuu dhaqay uma qaala biyadihi larda ay daraba biyadihi larda gacantiisa ayuu dhulka ku dhuftay famasaxahaa gacantiiba wuxuu ku masaxay bituraabi ciida uma qasalahaa kadibna waa dhaqay uma tamadmada wastanshaqa kadibna waa luqluqday waa sandaarsaday uma qasla wajhahu kadibna wejigiisa ayuu dhaqay wa afaada calaa ra'sihi madaxiisana biyi ayuu ku dareeriyu ku shubay uma tanaxaa kadibna dhinac buu u baxay faqasla qadamayhi labadiisa cag ayuu dhaqay uma utiya bimandiilin kadibna istiraasha loola yimid mara uu ku tirtirto waa shukumaan falam yanfud biha biyihii nebiga calayh isalaatu wasalaam iskagama tirtirin dabacaadka qaar waxaa ku jirta inuu abu cabdilaahi yidhi yacnii lam yatamasax iskuma masixin nabigu calayhi salaatu wasalaam lam yanfud biha bimacnaa waa lam yatamasax biha iskuma tirtirin markay u keentay shukumaankii iyo maradu isku tirtiri lahaa oo biyaha iskaga qallajin lahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ma isticmaalin waxaana riwaayadaha qaar ku jirta inuu gacantiisa iskaga firdhiyey biyaha nabiga calayhi salaatu wasalaam maradii beddelkeeda gacantuu iskaga firdhiyey biyaha xadiidkan dhowr jeeraan soo marnay baabu masxi lyadi bituraam litakuuna anqa wuxuu baab yahay masxi lyadi in gacanta lagu masaxo bituraabi ciidda markii qofka uu iska nadiifiyo wasakhda in gacanta uu dhul ciidda ku masaxo litakuuna si gacantu ay u noqoto anqa mid u nadaafad badan oo ka tahirnaan badan markii waxyaabo kale lagu nadiifiyo xadaanaa cabdullaahi bnu zubayr alxumaydi قال xdثna سفyاn xumaydي عن سفyاn waa بن عuyaynة qال xdثna الأعmش عن sالم بن أbي الجعد عن كرyب عن بن عbاس عن مymuنة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجناaبة نبga عليه الصلاaة وسلام جaناaبة ayuu ka qubaystay fغasل فرجه farjigiisa ayuu dhaqay biyadihi gacantiisuu ku dhaqay ثuma dalka bha kadibna gacantii wuxuu ku tirtiray alxaa'ida derbiga beertii derbigeeda ayuu gacantiisa ku masaxay calayhi salaatu wasalaam uma qasalahaa kadibna gacantii ayuu dhaqay uma tawada'a kadibna waa weysaystay wuduu'ahu lisalaa weysada uu salaada u weysaysto falamaa faraqa min guslihi markuu ka baxay ama uu ka faaruqay qubayskiisa hasala rijlayhi labadiisa lug ayuu dhaqay calayhi salaatu wasalaam والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين